tababarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu baranayay sida loogu qareymayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay helaan xaquuqda ay bulshada ku leeyihiin iyo wacyigelin la xiriirta sidii dadka baahiyaha gaarka ah qaba ugu dhex noolaan lahaayeen dadka intiisa kale iyo sidii ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunka corona virus maadaama ay ka mid yihiin qeybaha bulshada ee nugulka ah gudoomiyaha dallada naafada puntland mas-uuliyiin ka socota wasaaradda horumarinta haweenka iyo dadka baahiyaha gaarkaha qaba ayaa ka qeyb galay gunaanudka tababarkan agaasimaha waaxda dadka nuqulka ee wasaaradda haweenka marwo safiya jaamac geyre ayaa tilmaamtay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u baahan yihiin adeegyada ay helaan dadka kale ilaahay baa mahad leh waxaan ku faraxsanay maanta inaan kasoo qayb galo seminaarka kan ku taxalluqa sidii looga hortegi lahaa ama layskaga daafici lahaa cudurka la yidhaahdo cudurka kan socda oo covid nnteenka la yidhaahdo ilaahay baa horta wax difaaca ilaahay baana celin kara laakiin qof walba siduu uga taxadari lahaa waxaad moodaa hay-addu inay si fiican ugu diyaargarowday iyada oo jecel dadka dadka ay mas-uulka ka tahay inay caafimaad ay helaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay naga nabadgeliyo waxaanu halka kan iskugu nimid waxaa weeye waa inaannu insha allah aan u tabaabushaysanno sidii wax loogu tari lahaa dadka disabilityga ah caafimaad ha ahaato maxay ahayd waxtarka kale ha ahaato waxbarasho ha ahaato ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maantayto sidaan si ka fiican inaannu iskugu nimaadno wasaaradda haweenka waxay ballan qaadaysaa wax alla wixii awood ay leedahay oo disabilityga xaggiisa ah in ay si fiican oo taxadar leh oo wax ku ool ah ay uga qayb qaadato baanu ballan qaadaynaa insha allah gudoomiyaha dallada naafada puntland cali cabdi aadan oo tababarkan soo xiray ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay wixii ay barteen ay dadka kala gaarsiiyaan waxaa layidhi dhagax hadal meel dheer buu ku dhacaa dhagaxa meel dhow warkiina meel dheer buu gaarayaa insha allahu kaasoo isugu jiray fariimo caqabadaha iyo dhibaatooyinka dadka haysta iyo qareemidda iyo cudurkan covid nteenka isugu jiray iyo iswaraysiga ururada iyo dalladda wakhti fiican oo laba beryaynu qaadanay si fiican buu inoo ku soo gebagaboobay dabcan qof walbi wuxuu halkan ka faa'iiday wuxuu la aadi doonaa ururkiisii iyo xafiiskiisii insha allahu xogtana waxaa la wadaagi doontaan dalladda waa muhiim in xafiiska dalladda aynu shirar ku qabanno isugu nimaadno kulanno ku samayno si aynu u ogaanno waxyaalihii aynu qabannay meelahay ay gaareen kolley wakhtiyadii kulammada iyabaa soo dhow dhow oo maalintii naafada adduunka iyabaa jiri doona kulamo ka horeeya insha allahu dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa khayr iyo guul iyo inaynu innagoo nabada isu soo noqonno